wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale galabta waxaa barnaamijka aan idinkugu haynaa heese aad u xiiso badan oo weliba u badan kuwii hore iyo kuwii dhexe inta aanan heesaha u gelin nuur xasan nuur bukhaari bal aan ka codsaday inuu noo soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan aan ku bilaabayno nuur dhambaalka ugu horreeya caash waxaa lagu bilaabay marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyayaasha barnaamijka caash sacuud iyo nuur xasan nuur waan idinka guddoonnay saaxiibayaal marka xiga waxaa tahniyadda dhalasho dadka deriga ay kala yihiin aabuxaashi cismaan maxamed iyo hooyo deeqo shira sabriye ayay xaliimo guutaale maxamed ayay xaliimo siyaad shuuriye iyo eeda farxiyo cusmaan maxamed eeda caasho cusmaan maxamed adeer muxiidiin cusmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi maxamed shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi cabdikariim shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa abdi cabdinuur shire sabriye xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cawil maxamuud maxamed eedo safiye maxamuud maxamed eedo shumse maxamuud maxamed xaashi cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cabdulaahi salaad xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed xaashi cusmaan cabdulqaadir xaashi cusmaan sacadiyo xaashi cusmaan haaruun xaashi cusmaan iyo maariya xaashi cusmaan fardowse maxamed shire iyo xasan deeq maxamed shire leyle cabdikariim shire canab salaad maxamed iyo xawa cabdulqaadir maxamuud maxamed cabdulqaadir maxamuud geedi muuse cabdulle iyo maxamed salaad barre maxamed muuse xuseen iyo cabdalle cabdi xasan waxaa kaloo diraya farxaan maxamed cali iyo maxamed amiin cali muuse dhammaan dadkaasi oo ku nool ingiriiska sweden faransiiska holland iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan mustafa xaashi cusmaan iyo hani colaad xasan oo saddexdii bishan uu wiil ugu dhashay caasimadda soomaaliya ee muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey salmaan mustafa xaashi waxa ay leeyihiin soo barbaara oo noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiintuna waa xaggiina ayay yidhaahdeen oo ayahay aamiin ayaan leenahay ducadaasina ilaa ha uu aqbalo anigana aamiin ayaan u raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya haddaan soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan baa layiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa layidhi annagoo kale ah intaanan u gudbin tahniyad aroos oo wacan waxaa diraya baa layidhi dhammaan reer guure shimoy oo kale ah aabe xuseen guure shimoy aabo weli guure shimoy iyo aabe sheekh maxamed guure shimoy iyo aabe xareed guure shimoy waa dhammaan ilmo shimoy eedo xabiiba ku jirta cabdulaahi isaaq aadan iyo xasan isaaq aadan iyo cali isaaq aadan iyo sokorey isaaq aadan waa dhammaan ilmo isaaq aadana markana dhinacoodii loo gudbay waxaa ku jirta xaawa ku jirta leylowey ku jirta janaay aadan faarax caddey ruqiyo iyo carfoon dhammaantood waa ilmo isaaq aadan oon kala harin ayaa halkan isku soo bahaystay waxaa kaloo dhambaalka ku jira faadimo ibraahim borow iyo maryan cumar cabdi iyo sidoo kale mako xuseen guure iyo xaliimo xuseen guure sulaymaan sheekh xasan injineerka ayaa lagu naanaysaa dhammaantood iyagoo isku duuban asxaabtani waxay tahniyad aroos oo kal iyo laaba baa la yidhi ay u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa la yidhi waa tahay lasoo wada farta iyo faraatiga waa tahay intaasoo gabaya waxaa loo tiriyey raxmo xuseen guure shimoy iyo weriye xasan kaafi cabdi oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda da afar waa d for ducada waa v o baa la yidhi waa tahay arooska raxmo xuseen iyo weriye xasan kaafi cabdi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee waara ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waanu ugu ducaynaynaa aamiin dhinaca dhambaalada haddaan u yara kaadsanno oo dhinacii heesaha dabacsan oo sida aan horeba idinkugu sheegnay toddobaadkan ah heeso u badan kuwii hore iyo kuwii dhexe oo weliba aada u xiiso badan waxaan soo qabanayaa heesta halku dhageedu yahay baxnaano waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay heestaani muddo ugu dambaysay amaba laga yaabo inay dhegda ay tabayso adaa buuqa samaysta haddana diida bulaanka marya mursal ciise codkeeda macaan ku dhegeysta
beera jacaylka haddana baabinaye adaa beerkay xadhe haddana bay ku shubaye beera jacaylka haddana baabinaye adaa beerkay xadhe haddana bay ku shubaye adaa beeniga dhaashay adaa beeniga dhaashay adaa beeniga dhaashay haddana ibeddelaya adaa beeniga dhaashay adaa beeniga dhaashay adaa beeniga dhaashay haddana ibeddelaya baxnaanaadaydii dharuka sorayntiisi waa barkuma taaleey baxnaanaadaydi dharuka sorayntiisi waa barkuma taaleey waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hood ka biloobay caashiq la booyay haddana bayr isku yeelay adaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa haddana sida bulaanka adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa haddana sida bulaanka baxnaanaadaydi baruka sorayntiisi barkuma taaleey baxnaanaadaydi baruka sorayntiisi waa barkuma taaleey waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar
tahay waxaanu ku leeyahay in dhegaystayaal badan ay u riyaaqeen heesta baxnaano iyo fanaanada maryam mursala ciise dambaalka gacanteeda ku jira caasha waxaa diraya dadka kale ah cabdi geesi sayid cismaan sheekh ibraahim iyo badre cabdulaahi ibraahim ciid qaasi mursane baxsan barkhad xamine ifraax cabdi maxamed deeq dowlad iyo xasan maxamed cali cabdulaahi axmed aadan iyo dhuux axmed xuseen saciid axmed bakaal cabdirashiid muuse caraale iyo cabnaan maxamed axmed shirwa cabdi samed iyo liibaan maxamed shirwa xaawo aadan kulmiye xamde maxamed faarax xamde muuse saalax iyo cabdulaahi warmooge cabdishakuur sunigagaab baa layiri maxamed caalin iyo injineer hureyra maxamed shaafi sheekh xasan iyo faadumo ibraahim ismaaciil dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan faarax cabdi xuseen guuri iyo marwadiisa mareeme maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada gaalkacyo taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishii aanu kasoo gudubnay waxaanu leenahay arooskan soo dedejiya isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan u raacinaya waxaa sidoo kale tahaniyad dhalasho oo taas la mida diraya hooyo jamiilo isaaq rooble eedo faadumo xasan afidow maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciime cabdi aadan iyo caruurtooda dhammaantood waa salaamaya iyo naciimo colaad xasan iyo seegeeda iyo caruurteeda tahliil colaad xasan iyo caruurtiisa maryan colaad xasan iyo cabdixakiim colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan deeq colaad xasana ku jira shamso barre colaad sayid cali colaad xasan iyo haaruun barre colaad maxamed barre colaad maxamed cabdi xasan iyo maxamed waa mahad naxar garuun iyo dhammaan ilmo barre colaad xasan iyo dhammaan ilmo cabdulaahi xasan fidow dhammaan iyagoon kala harin oo isku duuban islamarkaana kala jooga maraykanka jarmalka finland sweden austria iyo soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan mustafa xaashi cismaan iyo hani colaad xasan oo saddexdii bishan aanu ku jirnay janawari ee sanadka laba kun koob iyo labaatan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey salmaan mustafa xaashi waa tahay salmaan mustafa xaashi waxaan leenahay soo weynow ducadii waaban bilaabay laakiin waabana loo wakiisha nuura waxaa layidhi ducada wiilkan dhashay salmaan waa caasho iyo nuur bukhaari baa layidhi waa tahay anaaba bilaabay aan dhamaystiro salmaan mustafa xaashi waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u taraa aamiin heesta xigta caasha haddii aan inoo soo qabto waa heestii uurkaa ku tabay waxaanu filayaa in dhegaystayaal badan ay mar hore ugu dambaysay waa hees cajiib ayaanan ka hor dhicina waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta farxiye cali iyo rashiid bulo
dhacay waa fanaaniinta farxiye cali iyo rashiid buur wuxuu yidhi ani maaha ruuxu uurkaa gutabay malaha waad asqowda halka aad dhegaystayaal kala socotaanna waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hambaliyo aroos ayaan markaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah daahir jaamac muuse waxaa kaloo ku jira farxaan maxamed madar iyo maxamed maxamuud indhabuur maxamed dayib xaaji cumar cabdinaasir aadan yuusuf iyo saciid maxamed daahir yacquub maxamed axmed nuur cismaan nuux iyo mukhtaar cabdiraxmaan aadan axmed cali jibriil iyo asiyana cabdi cabdilaahi maxamed daahir maxamed iyo cabdirashiid sheekh daahir aadan mustafa cabdi jaamac axmed cabdi ow cali iyo mustafa nuur cismaan barkhad axmed cawaale cabdirasaaq cumar cabdilaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid oo cabdi abubakar xuseen maydhane iyo maxamed cabdi cali maxamed cabdulqaadir maxamed barre mawlid cabdi maxamed hibe mawlid oo cabdi iyo magool maxamed suldaan dhammaan dadkani waxay tahniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliid shaarub iyo xana maxamed jaamac oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay marka hore ayaa lagu soo bilaabay dhambaalka markan aan hayo salaan diiran daadihiyaasha barnaamijka naga guddoon baa layiri waan idinka guddoona mid lamidan hawada aanu idiin soo maraynayna noo dhexaysa marka labaad baa la yidhi ee xigta annaga oo kale ahee waa ruqiy waa hooy aan ka hormariyo waa hooyo ruqiye maxamuud xirsi habaryar shukri cumar cusmaan iyo habaryar sacda cumar cusmaan iyo seegeeda iyo caruurteeda habaryar khadar waa habaryaar khadar cumar cusmaan iyo abti asad khadar baa mase khatar habo khadar baa lasoo qoray laakiin khatar aan u qaato khatra cumar cusmaan iyo abti asad cumar cusmaan iyo abo waa habo canab cumar cusmaan iyo saygeeda iyo caruurteeda habaryaar raaxo cumar cusmaan iyo saygeeda iyo maxamed fadxi asad dhammaantood waxay kala joogaan jigjiga norway iyo maraykanka waxaanay hambalyo iyo duco isku laran oo aan lasoo koobi karin oo fara badan baa layidhi hawada u marinayaan maxamed maxamuud yuusuf iyo kawsar maxamed xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada xarfo ee gobolka mudug waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara isku raaya ubad khayr qabana kala hela wiilii caano gabaryo caano aamiin mar kale aan ka nasanno dhinaca dhambaallada waaban xiiqna siin waaba u baahanahay sidaacad aan soo qabto heesta saddexaad ee barnaamijka waxaad nala dhegaysataan heestaalku dhegeedu yahay waa miirsaday waata maxay tiri maalinta ceelka soo martaad miirka waa hees aada iyo aad u macaan sidaan filayo dhegaystayaal fara badanna waaye waaye soo xusuusin doonta waa heestaalku dhegeedu yahay waa miirsaday labada cod ee fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faatimo qaasim hilowle
Thank you.
heesta waa miirsaday iyo fanaaninta axmed naaji sacad iyo fanaanada allah u naxariistay faadimo qaasim hilowle aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah awoowa cali shacbaan xasan abti qaasim cali shacbaan iyo abti cabdishakuur cali shacbaan abti cabdixakiim cali shacbaan iyo abti saleebaan cali shacbaan abti maxamuud maxamed amiin abti cabdulqaalib cali shacbaan iyo abti maxamuud cali shacbaan abti caamir cali shacbaan abti maxamed aamin cali shacbaan abti sandheere cabdulaahi yacquub habaryar humaana cali shacbaan iyo habaryar aliisa cali shacbaan iyo habaryar sumaya cabdisalaan sheekh ayeeye khadiijo cabdulaahi yacquub iyo ayeeye raxiimo cabdisheekh ibraahim eeda zakiya maxamed nuur iyo eeda nimca yuusuf axmed eeda daa'ifa maxamed nuur iyo eeda zaakiro maxamed nuur dhammaan dadkan waxay tahniya dhalasho farxad leh ay halkanay uga dirayaan jaaliya cali shacbaan iyo saygeeda khaalid maxamed nuur oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho waa muqdisho taariikhdu markii ay ahayd koobdii bishan january ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka wiilkaasi oo aanan magaciisa lasoo sheegin ayaan anaguna leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambaysa oo ah hambaliyo dhalasho oo weliba la yiri waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya iyada oo lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha la-aanta af soomaaliga ee v o a waa tahay iyo aslaan la kala gaara lakiin haddii hawada la marinaya qof walba gacanta iska haadinaysa waa tahay shaqaalaha faraha badan ayaa halkaa laga salaamaya waan idinka guddoonnay dhinaceenna mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa gaar ahaan waa la yidhi dhinacan daadihiyaasha barnaamijka magacayga waxa uu yidhi waa maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo janai ee xarunta gobolka baay waa tahay waxaan halkana hambaliyo dhalasho farxad lean uga dirayaa buu yidhi walaalkay iyo saaxiibkay waa tahay waa ismaaciil isaaq maxamed iyo dumaashaday buu yidhi qaaliga ah haadiya cabdifataax cabdiraxmaan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada baydhabo janay buu yidhi gudaheeda taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay january ee sanadka laba kun koob iyo labaatan gaar ahaan buu yidhi xaafadda horseed bay gabadhaasi ku dhalatay sidoo kale hambalyadaas mid la mida waxaa diraya buu yidhi hooyo muslima ibraahim cusmaan iyo caydaruus isaaq maxamed iyo maa-ida isaaq maxamed iyo aabe isaaq maxamed iyo dhammaan reer isaaq maxamed iyo dhammaan midowga dhalinyarada deegaanka qaahiro buu yidhi iyagoo isku duubanaya waxa ay leeyihiin gabadhaasi oo aan adeerka u nahay soo barbaaro noqo tii anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda tubta toosanna allaha kugu hagaajiya bay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin gabagabadii barnaamijkan ah waana soo gaarnay nuurow heesta ugu dambeysa ee barnaamijka bal dhinacaagan usoo riixo inkastoo hees lasoo riixaysa in haddana dhinacaagan usoo riixo bal dhegeystayaasha usoo qaba waa hagaaga caasha waxaan dhegeystayaashaan uga tegi doonaa toddobaadkan heesta ku jira hadalka waxaa si talantaalis ah ugu luqeynaya fanaaniinta shakaroon axmed sagal iyo xasan aadan samater waa tahay warku waa dhan yahay ku jira hadalka annagana barnaamijka iyada ayaan kusoo afjaraynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah casho ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe waxaan dhegaystayaasha leenahay fii amaanillah
dacruubu kaliirdaay halaalac dhulkuu ku jiraya ilacruubu kaliirdaay halaalac dhulkuu ku jiraya ubalcaashaqaagii haliskeli naftayde hadalcaafimaad qaba igaho hadal caafimaad qaba jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo nasibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar beero hawrilan hariiriya igu diiq midooda leye mareera hawrilan hariiriya waxaad qaabanaysiyo himiladidsaati هذا العام في ما قضى القهو هذا العام في ما قضى القهو horseedku abaar ma sheegini hayaankuna geedi weeye carraadna ka yaabi mayni horseedku abaar ma sheegini hayaankuna geedi weeye carraadna ka yaabi mayni hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar